bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun man naama أwala اlleyli وaxyaa aakhirah baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man naama qofkii hurday oo seexday awala leyli habeenka awalkiisa wa axyaa nooleeyey aakhirahu habeenka aakhirkiisana nooleeyey oo yacnii bilcibaadati ku nooleeyey cibaado ku camay wa qaala salmaanu salmaan alfarisi waxa uu yidhi liabidardaa uu ku yidhi radia allaahu canhumaa nam seexo falamaa kaana min aakhiri illeyli habeenka aakhirkiisii xaggiisii markay ahayd qaala waxa uu yidhi qum istaag qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi sadaqa salmaanu salmaan run buu sheegay oo meeshaan marka afarkaanna waa soo marnay isagoo xadiid ah xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa habeenka awalkiisii markuu soo toosi maagay abudardaa salmaan wuxuu ku yidhi seexo aakhiruleylkiina waa wuxuu yidhi ka codko marka nebiguna waa u rumeeyey aakhiruleylka marka qofkii nooleeyey oo awaluleylka iska seexday wax fiican uu sameeyey qaala xadaanaa abulwaliid wahuwa طayaalisiyu hishaam bnu cabdilmelik qaala xadaanaa shucbatu xaa xadaanii sulaymaan huwa bnu ayuub sulaymaan bnu ayuub alwaashifi qaala xadaanaa shucbatu can abi isxaaqa can اlأswad qaal sa'altu caaishata radia allaahu canha caaishaan su'aalay keyfa salaatu nabiyi sala allahu calayh waali wasalam billeyl nebiga salaadiisii sidee bay ahayd habeenkii uu tukaday qaalat waxay tihi kaana yanaamu awalahu habeenka awalkiisa wuxuu ahaa inuu seexanayo wayaquumu aakhirahu habeenka aakhirkiisana inuu istaagaya ayuu ahaa fa yusallii waa tukanayey uma yarjicu ilaa firaashihi gogashiisa u laabanayey faidaa adana almu'adinu mu'adinka haddii uu adimo wataba waa soo boodaya fain kaanat bihi xaajatun xaaje haddii uu leeyahay iqtasala waa qubaysanaya yani haddii markaa janaabo iyo wax markaa ay jiraan waa qubaysanaya wa ilaa haddii kalownan janaabo markaa qabinna tawada'a waa weyse qaadanaya wakharaja waana baxaya tarjamaday marka xadiidku way is leeyihiinoo waxay sheegtay kaana yanaamu awalahu wayaquumu aakhirahu fayusallii marka meesha tarjamada iyo xadiidka uu ka daboolaayo meeshaas weeyaan ayb ayb xadiidkan marka sharaxa wuxuu ku sheegayaa meelo oo riwaayaat isaga markaa kaana rasuulu ulah sal l slam yanaamu wahuwa junub min gayri an yamasa maa-an xadiidkii ahaa iyo cilalkiisii iyo ayuu meeshaas soo dhexgeliyay baabu qiyaami الnabiyi salى اllahu عalayh waalih wasalama bاlleyli fii ramadaana wagayrihi baabu bayaani xukmi qiyaami baabu bayaani qiyaami الnabiyi salى اllahu عalayh waalih wasalama nebiga qiyaamkiisii caddayntiisiibuu u baab yahay bileyli uu istaago fii ramadaana ramadaan dhexdiisa iyo wagayrihi ramadaan eyrkiisa ramadaan iyo keyrkiisba sida uu habeenkii u tuka jiray qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala akhbaranaa maalikun can saciid bni abi saciid almaqburiy can abi salamata bni cabdiraxmaan annahu akhbarahu annahu sa'ala caaishata ayuu su'aalay radia allaahu canha kayfa kaanat salaatu rasuuli illahi sal l salam nebiga salaadiisa siday ahayd fii ramadaana ramadaan dhexdiisa faqaalat waxa ay tihi maa kaana rasuulu llahi sal l salam nebigu ma uunan ahayn yasiidu inuu siyaadinaayo fii ramadaana ramadaan dhexdiisa walaa fii kayrihi iyo ramadaan keyrkii dhexdiisa calaa ixdaa casharata ragca koob iyo toban ragca korkeeda mid ka siyaadiya ma uunan ahayn ramadaan iyo keyrkiisa yusallii arbacan afar ayuu tukanayey falaa tasal ha weydiinin can xusnihinna afartaas quruxdooda iyo waduudihinna dherarkooda uma yusallii arbacan afar buu haddana tukanayey falaa tasal can xusnihinna waduulihinna dherarkooda ee quruxdooda iyo dherarkooda ha weydiini yacnii lama weydiin karo aad bay u qurux badnaayeenoo ka wada ayay ka wada aadna way u dheeraayeen meeshaan marka afarkii miyuu isku xijinaayey sidee marka afar bay isku qabatay haddana afar bay isku qabatay nebigana de salaadiisii salaatuleyli matnaa matnaa waa kayiri labalaba u tukan jiray marka afartan waxaa laga qaadanayaa macnaheedu marka waxaa loo qaadanayaa inuu afar intuu tukado xoogaa u kaadi jiray oo afartaas marka ay israacsanaayeenoo markuu salaamo noqsadaba laba uu ka salaamo noqsado labada kale inuu hore ka bilaabayo afarta kalena xoogaa ay u dhexaysay sidaas marka ay afar iyo afar iyo iskugu qabatay oo ilaa salaada nebiga waxay u badnayd afar isku xigto ma aynan ahayn labo laba uma yusalii alaaan saddex buu tukanaayey saddexdan marka waa witerkii saddexdan laftirkooda marka ma israacilayo atixyaad la-aan mase laba intuu tukado salaamo noqsado halna gaar u tukan jiray sida dambe ayaa badan oo badnayd bacdi riwaayaat waa soo aroortay saddexdii ragco inuu israaciyey nebiga sala allahu calayh ali wasalam oo saddexda ragco in la israacin karo atixyaad dhexda aan laga gelinaynin oo ragcada saddexaad in loo fariisto atixyaad sidaasna waa loo witrin karaa mid marka nahyiga uu ku soo arooray baa jirto oo middaa nahyiga uu ku soo arooray waxay tahay sida maqribka in loo tukado witirkii saddex ragca laga dhigaa sidii maqribkana waa loo samaynaa ragcadii labaad markii la joogaa la atixyaadaa waa la istaaga iyadoon la salaamo noqsanin ragcadii saddexaada haddana lagu salaamo noqsanin sida maqribka oo kale nahyi baa ku soo arooray imaamuulbayhaqi fii sunan ilkubraa oo ku soo saaray xadiidkeeda taas iyadoo lama rabo saddexda ama in la israaciyo iyadoon atixyaad dhexda laga geliyeyni ama in laba inta la tukado la atixyaado salaan loo dhexaysiiyo halna gaarni middaas dambaana fadli badan oo nebigu uu dadka ku tirtirsiiyey xagga fadli badnaanshaha amaa xagga jawaaska iyo bannaanaanshaha saddex isku xigta waa la samayn karaa oon atixyaad u dhexayni xagga jawaaska ayb marka macnuhu saas ujeedaa meeshan marka xadiidkan isaguna manduuqii mafhuum buu leeyahay xadiidkan caaisha ayb manduuqiisa sida uu u dhawaaqaayo xadiidkan waxaa weeyaan nebiga isaga ficilkiisa kow iyo toban ragco inuu ramadaan iyo keyru ramadaanba inuunan ka badinin kow iyo toban inuusan ka badinin sawaan ramadaan ha ahaato ama yaynan ahaanin manduuqa xadiidku waxay tahay nebigu kow iyo toban uu tukaday mafhuumkiisii marka muxuu noqon karaa waxaa dhici karta in loo qaato mafhuumkiisa kow iyo tobanka ka badan inaysan bannaanayn in loo qaataa dhici nusuustu marka haddii manduuq ay tahayna waa dalaalo xoog badan mafhuum markay tahay laakiin oo la yidhaah xadiidkan baa waxaa laga gartay ama laga fahmay inaan kooyo toban laga badin karin waxay u baahan tahay fahamkaasi salafku inay kugu waafaqaan faham marka aan lagaaga horreynin oo saxaabadii taabiciinta atbaacu taabiciin aynan kaaga horreynin ood adiga ka fahamtay xadiidkan ma lagu qanci karan oo marka mafhuumka aad leedahay kooyo toban ka badan lama ogola yaa u fahmay sidaan baa ku daba taalama haddii marka aad keento cid u fahamtay oo a'immadii hore waa yeelanay haddaadan keenin laakiin maya markii loo soo noqdo marka mafhuumkaa laftirkiisana waxaan helaynaa xadiid nebiga ka sugnaadayba sala allahu calayh ali wasalam inuu saddex iyo toban tukaday isagu uu ka badiyey xadiidkaas marka wuxuuna tusayaa kooiyo tobanka in laga siyaadi karo wuxuu yacnii wa cashrin wa alaain nebigu kaana yutiru bicashrin wa alaain ijmaaciina waa kana oo a'imo badan ilaa shan lix imaam ayaa waxay soo naqliyeen jaa-is inay tahay kabadinta koob iyo tobanka marka waxaa la yaabla dadku haddaynan ku doodin qawaacid aynan ka indilaaqin ama aysan ka duulin oo xamaasada iyagu waxay xadiidka ka arkaan xamaasadooda ay kula kor dhacaan gef badan baa lagu dhacaa marka dad waaweyn oo laga yaaba lixdan jiraa meelahaas inay inay joogaan yaan u fiirsanaynin cilmiga iyo masaa-isha cilmiga markaasaa laga yaabaa inuu xadiidkan caaisho ay leedahay nebigu koob iyo toban ramadaan iyo kayru ramadaan kama badinin yaa wuxuu leeyahay inaan laga badi karin ayaa laga qaadanaya isagu kama badinna waa manduuq ma laga badi karaa mase lagama badin kara waa mas'alo labaadoo baarid kaaga baahana ogow in laga badin kara marka xadiidka nebiga saddex iyo toban waa sheegay weliba saddex iyo toban oo ay saddex witri tahay tobanna ay salaatuleyl tahay oo saxiixa xadiidkeedu so uma fahmi afar imaam ama ka badanba ijmaacoodii waxay soo naqliyeen iyaguna muslimiintu iskuma khilaafsano inay bannaan tahay ka badintu marka wixii bannaan iyo wixii aan bannaanayn iyo wixii fadli badan iyo waxaan fadli badnayn iyo haddii aan marka la kala garanin ee waxa uun lagu wado keliya xamaasad iyo sida qofku isagu marka xamaaskiisa uu ka arkaayo wuxuu ag maraa oo ama oo khilaafa ijmaaci sadri haadihi lumma ummaddan dadkoodii hore ijmaacoodii ayuu khilaafayaa ijmaacaas hadduu khilaafana dhibaatuu ku dhacay haddii marka la yidhaahdo yaa sidaan ka fahmay ood ka warran keento sancaani saaxibu subulisalaam iyo showkaani iyo saaxibu tuxfati laxwadi mubaarak foori aad keenta ma lagu qanci karo maxaa yeele waxaa la rabaa kitaab iyo sunno calaa fahmi salafi saalix intaan aad sheegtay ijmaaca ka horeeyo iyagan intan aad sheegtay lagama badin karo marka ay leeyihiin iyagiibaa waxay khilaafayaan ijmaacii ummadda ee ka horreeyey marka ijmaacii dalaaladiisii iyo saddexdan imaam warkooda yaa xoog badan dalaalatlijmaaca xoog badan marka in qawaacid laga indilaaqo ama usuulkii la fiiriyo oo say waxu kala dalaaladu say kala tahay la fiiriyo aaday muhim u tahay qofku isagu waa dhihi karaa tanaa fadli badan tanaa inay ku gaabsana isagoon cidna waxba ka sheegin uu yeeli karaa laakiin hadday timaado bidco ama mukhaalafo ay timaado mukhaalafada inay a'immadii salafka kugu waafaqaana u baahan tahay inay kugu waafaqaan iska badaayo hadday kugu khilaafsan yihiinna kaba daran maxaa yeeley imaamu shaafici waa sheegnay waxaan kaloo tilmaannay imaam maalik soddon iyo sagaal meelahaas isaguna inuu qabo qaar afartan iyo dhowr sheegeen imaam axmed boqol iyo labaatan ragca inuu tukan jiray habeenkii ayaa tarjamay waxaasoo dhan marka waxaa la leeyahay waa qaldan yihiin oo diin miyaa hadda la baraa iyaga miyaa hadda la baraa diinka qaala marka xadiidkan labada mafhuumi manduuqaasuu leeyay manduuqiisuna waa kaa mafhuumkiisuna waa in salafka looga dambeeyo ayb qaalat caaishatu caaisha waxay tihi faqultu yaa rasuula allah waxaan ihi rasuulka ilaahi oo tanaamu ma seexanaysaa qabla an tuutira intaadan witirka tukanin ka hor meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa witirka qabla nowm qofka intaanu seexanin inuu witirka iska tukado faqaala waxau yidhi yaa caaishatu caaisha ina caynaya labadeeda indhoo tanaamaani way hurdayaan walaa yanaamu qalbii qalbigeygana ma seexanayo qaala xadaanaa muxamed bnu lmuhanaa wahuwa abuu muusa zamin qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can hishaamin qaala ahbaranii abi can caaishata radia allaahu canha qaalat maa ra'aytu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga ma aanan arkin yaqra'u isagoo akhrinaya fii shayin shay dhexdii ku akhrinayo min salaatileyli salaatuleylka ka mida jaalisan isagoo fadhiyo xataa idaa kabira markuu weynaaday qara'a jaalisan qara'a wuu akhriyey jaalisan isagoo fadhiyo fadhi buu ku akhriyey fa idaa baqiya calayhi markuu haro min asuurati suuradda talaatuuna soddon ow arbacuuna ama afartan aayatan min aayatin qaama waa istaagayey faqara'ahunna waa akhrinayey uma rakaca markaasuu rukuucayey xadiidkan dambena wuxuu tilmaamayaa tarjamadu waxay ahayd nebigu sida uu habeenkii u istaagi jiray ramadaan iyo keyrkiisa sida marka uu u istaagi jiray ama bayaanu kayfiyati qiyaamihi waxaa ka mida mararka qaar inuu fadhi ku galo salaatuleylki afartan aayadood markay u dhiman tahay inuu istaago oo uu istaag afartankaas ku akhriyo kadibna uu istaag ku rukuuco meeshaa marka ibnu xajar wuxuu yidhi fiihi raddun calaa man ishtarata calaa man iftataxa annaafilata qaacidan an yarkaca qaacidan ow qaa'iman an yarkaca qaa'iman xadiidkan waxaa ku sugan buu yidhi dhexdiisa raddi ayaa ku sugan oo waxaa lagu radinayaa qolooyinka iyagu dhahayo waxaa shardi ah qofka hadduu naafilada fadhi ku dukanayo ee fadhiga uu ku tukanayo inuu fadhi ku rukuuco hadduu istaag ku tukanayana inuu istaag ku rukuuco ee inuu fadhi inta ku bilaabo salaaddii dhowr aayadood markay u dhiman tahay uu istaago lama ogolay dhahayaan xadiidkaana radinayo qoladaas waa la ogol yahay siday dhahayaan maaha waa la ogol yahay nebigaana sidaa sameeyey sala allahu calayh ali wasalam wa huwa maxkiyun can ashhab wa bacdi alxanafiyati waalxujatu fiihi maa rawaahu muslimun wagayruhu min طariiqi cabdillahi bni shaqiiq can caaishata fii su'aalihi laha can salaati اnabiy sal l slam xadiid muslim oo warinayaa jiro caa-isha ayuu su-aalay cabdullaahi bnu shaqiiq ayaa su-aalay xadiidkaa marka waxaa ku jirtay kaana idaa qara'a qaa'iman rakaca qaa'iman wa idaa qara'a qaacidan rakaca qaacidan nebigu wuxuu ahaa haddii uu istaag uu ku akriyo isagoo taagan buu rukuucayay fadhi haddii uu qiraa'ada ku akriyana isagoo fadhiya ayuu rukuucayay wahaadaa saxiixun kanna waa saxiix marka xadiidkaanay qabsadeen ashhab iyo ragga lamidka xanafiyada waxay dhaheen haddii aad istaag ku bilowdana istaag ku rukuuc haddaad fadhi ku bilowdana fadhi ku rukuuc laakiin in lays weydaariyaa maya ayay dhaheen xadiidkan hadda bukhaariga aan ku haynana wuxuu sheegaya in laysweydaarin karo oo istaag inta lagu bilaabo qiraaa fadhi lagu bilaabo qiraa'adii markay ka dhiman tahay soddon aayadood nebigu inuu istaagay soddonkii istaag uu ku akriyay dabadeedna uu istaag ku rukuucay labadan xadiid marka see la yeelaa wuxuu yidhi marka walaakin laa yalzamu minhu mancu maa rawaahu curwatu canhaa xadiidkan ka dhalan mayso ayb laa yalzamu minhu manca maa rawaahu curwatu canha xadiidkii caa-isho uu curwo ka wariyey inuu manci ku sugan yahayo uunan bannaanayn ama aan lagu dhaqmi karin ma ka laasimaysa kan hadda baabka aan ku hayno xadiidi curwa can caaisha iyo midkan saxiix muslimka ku suganoo min xadiidi cabdillaahi bni shaqiiq can caaishata labadooda waa la jamcina fa yujmacu baynahumaa waa la jamcinayaa maxaa lagu jamcinayaa biannahu kaana yafcalu kullan min dalika bixasabi nashaaqi wa cadamihi kanna waa sameeyey kanna waa sameeyey la leeyahay oo nebigu markuu nashaad haayana kan cabdullaahi bnu shaqiiq uu samay jiray nashaad markii aanu jirinna midkan wuxuu samaynaya marka curwa waqad ankara hishaamu bnu curwata calaa cabdillaahi bni shaqiiq haadihi ariwaayata hishaamu bnu curwa oo hadda xadiidkeennaan warinayo wuxuu ku inkiray cabdullaahi bnu shaqiiq ayb ayuu inkiray riwaayadiisa waxtaja bimaa rawaahu can abiihi riwaayada curwo oo hadda bukhaariga noogu taallo unu xujaystay hishaam oo aabihii uu ka wariyey akhraja dalika ibnu khusaymata fii saxiixihi uma qaala markaasuu wuxuu yidhi ibnu khusayma walaa mukhaalafata cindii bayna alkhabarayni lianna riwaayata cabdillaahi bni shaqiiq maxmuulatun calaa maa idaa qara'a jamiica alqiraa'ati qaacidan aw qaa'iman wriwaayaة hishaam ibni curwa maxmuulaة calىa maa idaa qara'a bacdaha jaalisan wa bacdaha qaala laba xaalad baa marka lagu kala dejinaya midda xadiidka cabdillaahi bni shaqiiq oo sharax aan ku akrinay waa haddii uu qiraa'adii ku dhammeeya istaag istaagu ku rukuucayo hadduu fadhi ku dhammeeyana fadhigu ku rukuucayo ilaa intuu fadhi ku dhammeeyo inuu iska istaago haddana allah akbar rukuucu istaaga suuragal maaha saasuu sameyn xadiidka cabdillaahi bni shaqiiq midkan curwana waxaa weeyaan isagu sidaas maaha oo waxaa lagu xambaarayaa qiraa'ada haddii uu qeybna fadhi ka dhigaayo qeybna uu wax kale ka dhigaayo qeybta dambe ayuu rukuucda kudhe ku samaynayo soo maaragtay marka axaadiidka marka culammada fahamkoodaa kala duwan culammadii hore fahamkooda xataa ayaa kala duwanaanaya oo hishaam ibnu curwa xadiidkan aabbihiisuu qabsaday kii cabdullaahi bni shaqiiq waa diiday oo wuxuu yidhi kaanahu inuusan raajix la noqon kan cabdullaahi bnu shaqiiqna saxiix muslim oo ku jiraa ogowad waa xadiid saxiixa ayb dariiqat ljamci baa marka wanaagsan oo labada in la jamciyo sidaadana weligaa waxaa ogaataa laba xadiid markay iska hor timaado daahiran sida daahirka ah awal yacni dariiq oo la maraayo waxaa weeyaan jamci in la jamciyo haddii la jamci waayo oo jamcintii la yeeli waayo haddii la jamci waayo haddii la jamcin waayo ayaa markaa waxaa la aadaa taariikhda kii taariikh horreeyaa ayaa laga tagaa kan taariikh dambeeyaa la qaataa naasikh buuna noqdaa haddii taariikhda la garo waayana waa la rajaxaa labadan xadiid awjuhu tarjiix ayaa lagu fiiriyaa awjuhdaasna marka kitaabkan la yidhaahdo alictibaar fi naasikh waalmansuukh ou leeyahay abubakr alxaasimi alictibaaru fi naasikh walmansuukh fi sunna ayuu ku sheegay wejiyada wax lagu tarjiixiyo imaamu alciraaqina kitaabkiisa almuqni can xamli alasfaar isaguna waa ku sheegay ilaa boqol wej ayaa lagu kala rajaxaa axaadiidka owjuhu tarjiixaas ayaa lala raaraagsadaa markaas caalimkii ama baaxidkii owjuhu tarjiixna waa heli waaye fama alxallu waa laga istaagaa marka istaagga laga istaagayana marka see waaye kanna laguma camal falaayo midkanna laguma camal falaayo ilaa la helo wax kala bixiyo labadan xadiid waana sida ibnu xajarna uu ku sheegay nuqbaha marka haddaad laakiin qarn iska tuur aad samayso ood yeesho yacnii haddii aad qarn iska tuur samayso ood kan afaraad u boodo iyadoo xadiidka la jamcin karo ama midka saddexaad aa u boodid iyadoo labada xadiid la jamcin karo kanna macno lagu xambaari karo kanna macno waa kaa maqan tahay ariiqada culammada ama ariiqat lfuqahaa waa kaa maqan tahay doodaha maanta dadku isku haystaan hadaad u fiirsataan noocaas u weeyaan baabu fadli uhuuri billeyli wاnnahaar baabu bayaani fadli uhuuri طahaaradii fadligeedii caddayntiisii buu u baab yahay bileyli habeenkii la طahaaro qaato wannahaari iyo maalinkii la طahaaro qaato wa fadli salaati salaaddii fadligeeda bacda alwuduu'i weysada kadib bileyli wاnnahaari maalin iyo habeen habeen iyo maalin laba masale ayuu halkan uga hadlayaa طahaarada habeen iyo maalin fadliga ay leedahay ka kalena waxaa weeyaan weyse qaadka kadib ama habeen hala weyse qaato ama maalin in salaad laga dambaysiiyo fadliga ay leedahay labadaa masalo hadda noo sheegaya qaala xadaanaa isxaaq bnu nasr qaala xadaanaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaama can abi xayaana can abi zurcata abu xayaankan marka waxaa yaxya bnu saciid ataymi weeyaan can abi zurcata zurcahanna waxaa la yidhaha abu zurcata bni camr bni jariir bni cabdillaahi albajani can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebigu qaala libilaalin bilaal buu wuxuu ku yidhi cinda salaati alfajri salaada subax agteeda yaa bilaalu bilaalow xadidnii ii sheeg biarjaa camalin camal midka loogu rajo badan yahay caamiltahu aada samaysay fil islaami islaamka dhexdiisa camal ka loogu rajo badan yahay ood ugu rajo badan tahay ood islaamka dhexdiisa samaysay bal ii sheeg yacni bacda tawxiid waayo dabcan fa innii samictu waxaan maqlay dafa naclayka labadaada kabood shanqartooda bayna yadaya hortaydaan ka maqlay fi ljannati jannada dhexdeeda qaala waxa uu yidhi maa camiltu ma samaynin camalan camal arjaa cindii huwa isaguba camalkaasu arjaa loo rajo badan yahay cindii aniga agtayda annii cindii aniga agtayda loo rajo badan yahay annii lam atadahar anigu ma aanan dahaaro qaadanin duhuuran dahaaro qaadasho fii saacati leylin habeen saacaddiis ow nahaarin ama maalin saacaddii ilaa sallaytu waxaan ku tukaday bidaalika duhuuri dahaaradaasi maa kutiba lii wixii la ii qoray an usalliya inaan ku tukado wixii la ii qoray inaan ku tukadaan kutukada ku tukanayo qaala abuu cabdillaahi dafana calayka yacnii taxriika kabtaada yacnii shanqarteeda dhaqdhaqaaqeeda xadiidku marka labadii mas'aleba deliil waa u yahayo maalin iyo habeen tii uu joogaba waa dahaaro qaadanaya waxaa kaloo xadiidka tusayaa oo uu tusayaa fadliga ay leedahay labada ragco ee ka dambayso weyseqaadka oo weyseqaadka ka bacdi inuu laba ragco gadaa weyseqaadka kadib la tukadaa fadliga ay leedahay labadaas ragco marka waa layska idlaaqay waxay doontay noqon karaan labadaa ragco faradkay noqon karaan salaad farad ay noqon kartaa waxay noqon kartaa raatibadii waxay noqon kartaa sunno oo sunnatulwuduu intaba isma oo adoo hadda soo weysaystay haddii salaaddii faradka ahayd la aqimood weysadaa isla markaasba faradkii ku tukato ragcataylwuduu iyadaa kuu noqonayso faradna iyadaa kuu noqonayso soo ma garan waa soo weyse qaadatay waxaad istiri duhurkii waa kugu dhow yahay in lagugu aqimo afartii ragcoo duhurka ka horreysa ka gaarsii labadaadii yacnii labada ragcoo duhurka labada ugu horreyso duhurka sunnadiisa aada u niyeysato ayaa tanna ay kugu xasilaysaa maxaa yeeley wuxuu yidhi maa camiltu camalan arjaa cindii annii lam atadahar duhuuran fii saacati leylin ow nahaarin ilaa sallaytu bidalika duhuur waa ku tukaday buu yidhi nooc walbaa nooc salaad walba oo lagula tukado weysadaasi ajirkan waa soo xasilaya saasu maxaa yeelay isagu salaad gaara ma sheegin sunnana ma dhihin faradna ma dhihin intaba waa ku wada imaanaya ibnu xajarna marka uu sheegay maa kutiba lii ay qudira maa qudira wa huwa acamu min alfariidati waannaafilati buu fariidadii iyo naafiladii wuu ka caamsan yahay xadiidka waxaa ku sugan manqaba wa fiihi manqabatun cadiimatun libilaal xadiidku manqabo weyn ayaa bilaal ugu sugan maxaa yeeley nebigu darajadiisu sheegay ayb marka shanqartan marka laga maqlay ee haddana bilaal hadda hadda kuma jireen maxay iyadu marka ay noqonaysaa taasuu ka hadalnay marka waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa qofka inuu ku dadaalo weyseqab qofku inuu weyseqab ku dadaalo ayb maxaa yeelay sida hadda ka muuqanaysa siyaaqa xadiidkan mar allaala marka yacnii xaalad allaale xaaladdii uu joogo weyse ay uga jabto wuxuu samaynaya inuu weysey riwaayadka qaarna waa sheegayaan inuu weyse qaato dabadeedna uu labadan ragcad tukado marka qofku inuu weyse qaad mar walba ku dadaalo shaydaankiina uma soo dhowaanayo calaamad mu'minna waaye laa yuxaafidu alwuduu'a ilaa mu'minun xadiid nasaa- ibnu maaja ayaa sidaas ahaa marka qofka xaalad walba uu ku jiro markuu musqul ka soo baxo ama weysada ka jabto iyo xaalad kasta inuu ku dadaalo inuu weyse qabo baabu maa yukrahu min atashdiidi fi lcibaadati baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baabah yukrahu la nacayo min atashdiidi adkayn ah fi lcibaadati cibaadada laysku adkeeyo yani qofkii inuu cibaadada isku adkeeyo qaala xadaanaa abu macmar wahuwa cabdullaahi bnu camri bni abi lxajaaj ayb التميمي أبو معمر المقعد المنقري ثقة ثبت رمي بالقدر قال حدثنا عبد الوارث هو بن سعيد التنوري العنبري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي سوقل فإذا حبل حرب وابسوء ممدود مثل تاجي بين الصاريتين لبذا تير دحذوذا faqaala waxau yidhi maa haada alxablu xarigani waa maxay qaaluu waxay yidhaahdeen haada kani xablun xarig weeyaan li zaynabo u sugnaaday zaynabada marka bintu jaxash miyaa mase walaasheed xamno waaye labadaba waa layidhi ee walaasheed xamna see zaynab loo dhahayaa hore usoo sheegay oo banaatu jaxshin saddexay ahaayeen saddexdoodana zaynab ayaa lagu naanaysi jiray mid kasta faidaa xablun waaba xarig isaga oo mamduudun mid la taagay uu yahay bayna saariyatayni faqaala waxau yidhi maa haada alxablu xarigani waa maxay qaaluu waxay yidhaahdeen haada kani xablun xarig weeyaan lizaynabo u sugnaaday faidaa fatarad hadday noogto tacallaqad way ku dhegaysaa faqaala nabiyu sal l salam nebigu waxau yidhi laa maya xaalku sidan ma aha xulluuhu fura marka laa xulluuhu marka la leeyahay marka waa min mawaaini min mawaaطini اlfasli waa meesha hadda waktigan dambe calaamaatu tarqiima la isticmaalaa hadda laa markuu dhigay hakaduu geliso laa xoogaa hako xulluuhu kadib la imaa hadhihin laa xulluuhu laa xulluuhu hadhihin meelaha marka cilmulmacaaniga uu sheego balaaqada marka min cilmulmacaaniga fasal waxaa ka mida alwaslu iyo yani wاlfaslu kala soocid iyo isku darin mararka qaarkood marka hadalka macno qabiixa ka soo baxayo haddii la wasliyo oo aan la faslinin oo maalan qof baa dadka hadda waxaa ku badan oo qaalibka ah qof baa wuxuu siinayaa biyo ama waxba usoo dhiibaya marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo waa fiican tahay khayr ilaah kusiiy markaasuu wuxuu leeyahay laa jazaaka allaahu khayran laa jazaaka allaahu khayran markii la yidhaha maxay noqonayaan ilaahay khayrkuugumaba abaalmariyay noqoneen ma la dhaho marka sidaas laa baa layra wajazaaka allaahu khayran markaas ama waaw inaad markaa gelisido laa dhe marka wajazaaka allaahu khayran jaza laakiin hadaad tiraa laa jazaaka allaahu khayran ilaahay khayrkuma abaalmariyay noqoneen waa dadku marka way sameeyeen balaaqada marka macaaniga iyo waxyaalahaasaa lagu sheeg sheegay meeshaan hadda marka igula soo dhacday laa buu yidhi maya sidaas maaha laysa alamru kadalika xulluuhu xarigan fura war kale waa liyusalli axadukum midkiin ha tukada nashaatahu fii nashaatihi yacnii nashaadkiisa iyo firfircoonidiisa dhexdeeda ha ku tukado faidaa fatara haddii uu noogo falyaqcud ha iska fariisto qaala waxau yidhi waqaala cabdullaahi bnu maslamad marka sidaa waxaa loo leeyahay qofku waa ducaysanayaa cibaadada macaan buu ka rabaa munaajaad ayaa ku jira khushuuc baa la rabaa ee nin noogan oo isaga dhanba daallan waxaan iska dhammay unbuu is leeyahay marka taas lama rabo markaa iska seexo mar aad firfircoon tahay soo kac si fiican ilaahay u caabi ha kuu yaraato hadday doonto qaala waqaala cabdullaahi bnu maslamata can maalikin can hishaami bni curwata can abiihi can caaishata radia allaahu canha qaalat kaanat cindii imra'atun haweeney ayaa agteyda ahayd min bani asad fadakhala calaya rasuulu llahi sal l slam nebigaa ii soo galay faqaala waxau yidhi man haadihi tanwaatuma qultu waxaan idhi fulaanatu heblaayowa laa tanaamu ma seexanayso alleyla habeenkii ma seexanayso tadkuru min salaatihaa salaadeedii sheeg sheegtay marka caaisho fa qaala waxa uu yidhi mah nebigu markaa wuxuu yidhi mah warka jooga calaykum bimaa calaykum maa tutiiquuna calaykum waxaad ogaataan ood qabsataan ismu ficil waaye iqraa' baana ku jiro calaykum ay ilzamuu laazima maa tutiiquuna waxaad kari kartaan oad awoodi kartaan min alacmaali acmaasha xaggeeda ka laazima fa in allaha alla laa yamallu ma noogayo xataa tamallu idaa maliltum haddaad noogtaan haddaad idinku noogtaan ilaahay ma noogayo saas xataadan bimacnaa bimacnaa waxaa weeyaan marka idaa ayb ibnu qutayba sida uu sheegay hadda ka hornaa soo macnay meeshaan marka faqaala mahdan ibnu rajab faa'iido wuxuu ka bixiyey wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa qofka wax uu ku jiro guluwi ama shay uu tanaduc ku jiro iyo kabadbadin ay ku jirto qofka inaan lagu ammaani karin haddii qofka lagu ammaanana in laga celiyo waa qof ku ammaanaya aada aragto war waxaan dadka ha ku ammaanin tan dadka laguma ammaanay inaad tidhaahdid maxaa yeelay ninkan naagtani salaadeedaa la sheeg sheegaya salaad fara badan oo habeenkii aynanba seexanaynin ee nebiguna muxuu ahaa hadyigiisa kaana yanaamu wayusalli saas marka kaanahu wuxuu leeyahy mahdan macnaheedu waxay tahay war iska jooga sidaan ha ku ammaaninina waxaan layskuma ammaaneen hadday ammaan tahay anaa samayn lahaa waay nebigu sal l slam saasay ka dhigan tahay uma arag marka meeshaa wuxuu yidhi ibnu rajab wuxuu weeraray marka kutubta taraajimta waxaa ku arkaysaa mararka qaar dad la ammaanayo waxaa lagu ammaanayaa xaqiiqatan shay haddaad fiiriso ammaanba aan noqonaynin oo min jinsi haada oo kale ah marka taas waa laga fiican yahay shiicada iyo dadka khuraafiisayaalkan ugu dara waxaas qaar waxay yidhaahdeen cali bay rabaan inay ammaanaan markaas waxay yidhaahdeen kun ragco oo tukan jiray kun ragco imaamu dahabi ama shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi kun ragco hadduu dukan jiray waajibaad kalea ku tacalluqee waajibaadkii kalena goormuu sameeyey marka waa la yaaba adiga bal hadda kun ragco tuko waajibaadkii lagugu leeyahan alla imaaw bal waa kaas wakti u heli maysa kun ragco halkan kuma taalleeda kun ragco meeshan kuma taalle soma fahmi qofkii waxaa lagu leeyahay ilmaa dilka sugaayo oo waajib ku ah nafaqadooda alamru bilmacruuf annahy can lmunkaraa laga rabaa sida qof cali oo kale dabcan marka dadka inuu waxbaraa laga rabaa waajib lagu leeyahay sooma fahmi waxaa lagu laga rabaa salaadihii faradka jamaacadiibuu xaadira soonkii sunnada ahaybuu soomaa qur-aan akhris baa u yaallo kunkii ragcaa waxaasoo dhan ba kun ragca iyo intaas see loo samayn karaa rawaatibti iyo maal la keeni kara iyagu marka waxay leeyihin salaadihii faradka iyo rawaatibta iyo duxada i marka laga reebo kun buu tuka jira marka kaasoo kale waa min jinsi ilkadib ayb marka macnahaasu marka xadiidku sidii loo tarjamay baa ku cad baabun ay haadaa kani marka wuxuu yidhi meeshaan sharaxa fiiri wafiihi alxadfu cala اliqtisaadi fi اlcibaadati wاlnahyu can اtacamuqi fiiha wاlamru biاliqbaali calayha binashaaطi wafiihi isaalat اlmunkari biاlyadi wاllisaan gacantiina wuxuu yidhi halla furo xarigga gacanaa lagu zuuliye munkarka afkiina nebiga waa ka calaykum bimaa tudiiquun ayuu yidhi wa jawaazu tanafuli nnisaa'i fi lmasjid naagaha inay masaajidka ku sunnaysan karaan wastudilla bihi calaa karaahati tacalluqi fi lxabli fi salaati waxaa loo deliishaday inay karaaho tahay xarig in la samaysto oo marka lasoo kacayo lagu soo dhego wasayatii maa fiihi fii baabi isticaanati اlyadi fi salaati bacda alfaraaqi min abwaabi tadawuc halkaasaan ku sheegi doonaa baabu maa yukrahu baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baabiha yukrahu la nacaya oo min tarki qiyaami leyli qiyaamuleylka ka tegistiisa ah liman kaana yaquumuhu qofkii istaagi jiray qiyaamuleylku dadku labay ku yihiin ogaada dad qur-aanka yaqaano oo quraa'a iyo dadkan qur-aanka aqoonin wuxuu aakid ku sii yahay qiyaamuleylka oo aad loogu sii adkeeya dadka qur-aanka yaqaana iyaga oo cabdullaahi bin mascuud iyo sidaasuu dhihi jireen wuxuu dhihi jiray nin caraabi baa u yimid markaasuu wax ka weydiiyey salaatuleylka markaasuu wuxuu yidhi adiga shanigaaga maahan shaniga salaatuleylka waa ninka qur-aanka iyo yaqaano marka shanigaaga maahan wuxuu ka wadaa aad adiga si aad u adag kuuma saarna sida ay u saaran tahay ninka qaariga oo kale mati ta kale marka waxaa la rabaa qofkii qiyaamuleyl wardi lahaa jiray oo habeenkii kusoo tooso ku tukado in uunan ka tegin oo uu daa'imo ayaa laga rabaa qaala xadaanaa cabaasu bnu اlxuseyn qaala xadaanaa mubashir can اlawsaaciyi xaa xadaanii moxamed bnu muqaatil abulxasan wa huwa abulxasan almarwasi qال أخبرنا عبد الله هو بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة, أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوير يا عبد الله عبد الله ولا تكن مثل فلان هبل أو كلها نقن هبل كان مكان لم ابن حجر وحوير لا تكن مثل فلان كتبت مبهماتك laguma sheegin oo wuxuu yidhi lam aqif calaa tasmiyatihi fii shayin min aطuruq wakaأna ibhaama mili hada liqasdi sitrati ama liqasdi الsitrati qarin calayhi isaga markaa loo qariyo kaladii taqadama qariiban fi ladii naama xataa asbax yani meeshan oo kale marka waa meel in la qariyaa ay wanaagsan tahay waa hebel oo kale ha noqonin ayb isagaa loo ceeb qarina hebelkaas ayaa loo ceeb qarinaya marka magaciisa laga sheegay hadiga nebigana qaalib saasaa ka ahaa inuu yidhi amaa baalu aqwaamin dad xaalkoodu waa maxay maxay dad waxaayo waxa u samaynayaan ninkii sameeyeyna waa isgaranayaa mana la ceebaynin marmar ayaa dhici jirta inuu qof farta ku fiiqo nebiga sal l slam markaasna maslaxadeeda ka badnayd maslaxada qarinta markaa wuxuu yidhi laa takun mila fulaanin kaana yaquumu min alleyli habeenkii ayuu istaagi jiray fataraka qiyaama alleyli qiyaamuleylkiibuu ka tegey marka waa sifa xun waayo marka qiyaamuleylkiin inta la sameeyo laga tago meel cidlaa looga dhaqaaqo ma wanaagsana waa da'bu saalixiin dadka wan wanaagsan dabcigooda waaye waana qof yacni waana fursad aada u fiicanoo qofka soo maraysa cumrigiisa jiro meeshaan marka baxdi cajiib lahaa waxaa jiro muqadamada uu ku dhigay kitaabkan la yidhaahdo arawd ulbaasim fii dabbi can sunnati abilqaasim uu leeyahay ibnulwasiir maxamed ibn ibraahim alwasiir wuxuu leeyahay qiyaamuleylku dadka waa ku adag yahay hurdo inay ka soo kacaan qabow biyo iyo waxaa ismariyaan oy saas salaaddii ku galaan laba ragcaba ha ahaatee hurdada uu ka soo kacayo waa dhibee qof laakiin waxa uu yidhi haddaad fiiriso qof bani aadamka wax dhibaayo ama wax markaa yacni waa iska fudud yihiin bixaddi daatiha ama shaygan bixaddihi bixaddi daatihiba u adag yahay wax ah ma jiraan ee waxa hadba adkaynaayo ama fududaynaayo daaciga weyne daaciga adiga kugu yeeraayo waxaan inaad samayso rabitaankaaga adiga daacigaaga qiyaamuleylka daaciga kugu yeeraayo hadduu xoog badan yahay waa kuu fududaa lahay waa ordeyn amtilow soo qaatay marka wuxuu yidhi bal fiiriyo nin waxaa arkayay maalintii oo dhan acmaal adayg badan ka shaqaynaya laba iyo tobanka saac nin dhagax dejinaayo oo qorax ku shaqaynayaad arkaysaa oo aan noogaynin oo karti fara badan u leh ninkaas haddii meel la istaajiyo la yidhaahdo kaalay afar ragco jamaaco ku ilaali ay dhibayso oo haddii imaamka maanta uu yacnii salaadda xoogaa uu yar dheereeyo salaaddii subax oo kale markuu ku ama salaaddii duhur oo kale suuratu sajidoo kale markuu in la eg akriyay intii nebiga aqrin jiray war salaaddii waa nagu dheerayseen buu leeyay waa qaylinaya waa takaro dhabana ma joogi karo maxaa yeelay daacigii salaadda ka wici lahay ama ugu yeeri lahay ayaa daciif ku ah waxaan inuu iska boobsiiyo rabaa daaciga shaqadu laak waa xoog badan yahay saasuu tilmaamay nin waxaa arkay buu yidhi saharka uu u fudud yahay soo jeedka haddii la yidhaha kaale halkan fadhi hal jus akhrina waa dhibaa buu yidhi saacaad fara badan buu soo jeedaa wuxuu jecel yahay markuu fiirsanayo dadka hadda balooniga fiirsada iyo kuwa aflaamta fiirsada iyo feerka kuwa fiirsada iyo dad waxaan arkay sagaal sac habeenimuu soo gelaa markaasuu wuxuu leey waa sii seexana ama toddoba sac waa sii seexana hebeloo ikic saacaduu buuxsana daacigiyaa jooga sooma mar allaale markii saacaddaa la jooga xataa haddaan la kicinin waa soo boodaa saacaddiibuu ka hormara maanta dhan hadba waa saacaddiibuu ka rameeraya daacigii baa qaa'im aho taagan xoog badan daacigii marka diinta iyo qur-aan akhriskan waa laga xoog batay hadba kii xoog badanoo qofku u firfircoon yahay shay la dhihi kara ma jiro shaygan waa adag yahay shaygan waa jilicsan yahay male maxaa yeele haddii shay adag oo jiro labaiyo tobanka saac ninkaas dhagaxa jebinayo ku adkaan lahaa soma fahmi ani beri waxaan garanaa meel aan joogi jirnay yaa salaada waxay isku taagaysaa yacni salaaddii cishaha waxay isku taagaysaa shan saac iyo bar habeenimo yaa la gelaa jamaacada tan salaaddii subaxna waxaa la gelaya siddeed saac iyo bar sagaal saac waagu waa dhasha sideed saac bar sagaal waagaa dhala markaasaa raggii markaa salaaddii subax soo kiciddeedii de meel waxay noqotay laysku imtixaano nin cishana jamaaco ku tukada salaad subaxna jamaaco ku ilaaliya nin ragoo noqdo ayaantii dambea un marka masaajidkii sidii u loogu yaraa la isku cancanaaninaya markii dambe waxaa timid shaqaa soo baxday shaqo shaqo marka siddeed saac habeennimo laamiga intii la istaaga baabuura uu qaadaayo gobol ama meel tuulo loo shaqo tegaayo dadkiina shaqo la-aan ba iska haysa markaas meelahan oo looga soo qaynina markaasaa raggii salaada aan imaan jirin ama culaysku ay ku ahayd ama ay ka tegi jirtayba salaaddii oo waxaa la arkay marka saacaddaas baabuurka ninkuu ka dhaqaaqa nasiibkiis nin walba waa taagan yahay leesh marka daacigaana xoog badan oo yani lacagta ah iyo ninkii waalidkii baa kusoo qaylinaya ilmihii baa kusoo qaylinaya waa qaa'im waay daacigaasi xoog badan laakiin daacigii kale xooggiisu in la dhisay u baahan tahay oo yacni qur-aan badan la fahmo oo ilaahay la baryo oo in bal daacigaas oo xoog inta xoog bato daaciga diinigaa acmaal fara badan oo adayg badan aan islaamna hadda waa adagtahay inaan saa u marno marka aada u igi yaabi yani culammadii hore yani caqligooda iyo fakerkooda iyo khaadirkooda waa yaabaysaan ninkaa marka kitaabkaas marka uu muqadamadaas ku aqriyey oo ku qoray shay adag ma jiran dadka beeraha fala fiiri acmaashay ku jiraan dadka dhagaxa jirka fiiri kuwa badaalada xataa meelaha u joogo soo jeedo balooniga ilmaha fiirsado oo lix sac toddoba sac kusoo jeeda fiiri shaqadooda waa u taagan yihin diinta aniga yacnii salaadan waa igu dheeraatay iyo kanay noqotay iyo sheeko bereley waay marka waa waxaa weeyaan diintii daacigeedii allah kuu yahay marka saasuu tilmaamay wa qaala hishaamun hishaam waxa uu yidhi xadaana ibnu abilcishriin ibnu abilcishriin waxaa la yidhaahdaa cabdulxamiid ibnu xabiib addimashqi akhraja lahu lbukhaariyu tacliiqan saduuqun rubama akhda qaala abuu xaatim kaana kaatiba diiwaanin ayuu ahaa walam yakun saaxiba xadiiin ayb akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan watirmidiyu bnu maaja qaala xadaana alawsaaciyu qaala xadaanaa yaxya can cumara bni alxakami bni thawbaan qaala xadaanii abuu salamata bi haada ayb milahu ayuu wariyey wataabacahu camru bnu abi salama wataabacahu ibnu abilcishriin waxaa mutaabaceeyey camru bnu abi salamata can ilawsaaci mutaabacaadkan marka bukhaari muxuu u keeneen sanaaca xadiiiya ku jiro sanaacada xadiidkaa waxay tahay riwaayadii hore dib ugu noqofeen awsaaci wuxuu ka wariyey yaxya bnu abi kaiir yaxya bnu abi kaiirna wuxuu ka wariyey abuu salamata bni cabdiraxmaan riwaayada dambe ibnu abilcishriinna fiiri awsaaci wuxuu ka wariyey yaxyaa yaxyana yuu ka wariyey camru bnu lxakam ibni thawbaan markaa kadibuu abuu salama kasii weriyey bayna abi salama iyo yaxyaa yaxya bnu abi kaiir iyo abuu salama riwaayada dambe yaa u dhexeeyana cumaru bnu cumaru bnu alxakam ayaa u dhexeeya soo maha riwaayada horena yaxya bnu abi kaiir iyo abuu salama yaa u dhexeeya cidna kaanna marka imaamu lbukhaari wuxuu leeyahay riwaayada horaa xoog badan taasuu isagu marka wuxuu u keenay musnad ahaan midaan dambana gadaalo uu ka midaan dambe marka waa baraarujin oo wuxuu ku leeyahay xadiidkan ogow isagoo sidaas ana waa yimi cinda albukhaariyi marka camru bnu cumaru bnu lxakam muxuu noqonaa marka almaiid fii mutasil asaniid almasiid fii mutasil ilasaniid cinda albukhaari maxaa yeelay wuxuu leeyahay meesha meesha uu ka go-an yahay meesha ninka ziyaadada uu ku jiro riwaayada uu ka go-an yahay iyadoo can hadday soo aroori lahayd waxaa la dhihi karaa qad waqad laakiin iyadoo xadaanii ah hadday soo aroortay yacnii yaxya bnu abi kaiir riwaayadiisa fiiri wuxuu yidhi xadaanii abuu salama waaba ii sheegay yuu yidhi sooma aragtid ziyaadadaa marka wahmi marka ah oo ziyaadada masiid fii mutasil alasaniid waayo jaadadana riwaayadan imaamu muslimna wuxuu rajaxay isagu cagsi ziyaadaduu rajaxay kaannahu marka riwaayadan hore isagu inuu ka tegaayo oo labada riwaayo wuxuu le midaan dambaa xoog badan sanaacadaasaa marka ku jirta ibnu xajarna marka meelaha sharaxa wuu ku sheegay baxti weeyaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan xadaثna clي بن cabdالlaahi whuwa اlmadiniy qaala xadaثna sufyaan can camri can abiاlcabaas abiاlcabaas almaki الshaacir qaala samictu cabdالlahi bna camri radيa اllahu canهuma qaal qaala lلnabiyi salى اllahu عalيh ali waslm nebigu wuxuu igu yidhi alam أhbar miyaan la ii sheegin anaka taquumu leyla habeenkii inaad istaagtid watasuumu nahaara maalinkiina aad soomaysid qultu waxaan idhi inii afcalu dalika sidaa ayaan yeelaya aniga qaala waxau yidhi fa innaka idaa facalta daalika haddaad sidaa samayso hajamat caynuka ishaadii way daciifaysaa ama hajamat caynuka ishaadii baa marka ku weerarayso wa nafihad nafsuka nafsadaadiina way noogaysaa wa inna linafsika calayka xaqan wa inna linafsika nafsadaada xaqan bay leedahay waliahlikana xaqan buu leeyahay fa sum soon wa afdir afur wa qum istaag wanamseha ibnu xajar marka wuxuu uhi fi lxadiidi jawaazu taxadudi ilmari bima cazama calayhi min ficli اlkhayr xadiidka waxaa laga qaadanayaa buu yidhi inay bannaan tahay qofka inuu ka sheekeeyo wixii uu go-aansaday nebigu markuu yidhi soo la iima sheegin inaad sidaas go-aansato haa waa go-aansaday watafaqud اlimaami liumuuri raciyatihi kulliyaatiha wa jusiyaatiha waxaa laga qaadanayaa buu yidhi imaamka inuu baaro raciyadiisa iyo dadkiisa eeumuurahooda kuwa guud iyo kuwa gaar ahaaneed wa tacliimuhum iyo baristooda maa yuslixuhum waxaa hagaajinaya wa fiihi tacliilu اlxukmi liman fiihi ahliyatu dalik xadiidka waxaa ku sugan buu le tacliilu اlxukmi xukunka cilayntiisa liman fiihi ahliyatu daalika qofka ay arrintaa ahliyadeedu dhexdiisa ay tahay وأن الأولى في الcibaadaةi تqdiimu الwaaجibaaتi calى الmanduubaat waxaa laga qaadanayaa buu yidhi waajibaadka in la hormariyo manduubaadkana la dambaysiiyo xagee laga qaadanaya waina linafsika xaqan waliahlika xaqan taasaa laga qaadanaya qofka inuu waajibaadkii ehelkiisi ka saarno inuu dayaco sunnana uu aadan maayo وأna man تakalafa الziyaadaة calaa maa qubica calayhi yaqacu lahu alkhalalu fi lqaalib ninkii isku kallifo wax ka badan awooddiisa khalal unbaa ku dhacaya wa fiihi alxadu calaa mulaasamati alcibaadati waxaa kaloo xadiidka ku sugan in laysku booriyo cibaadada laasimideeda liannahu sal ll l slam maca karaahatihi lahu attashdiida nicidda ou nacay adkaynta calaa nafsihi uu ku adkeeyo xadahu cala aliqtisaadi cibaado dhan ka tag ma dhihine sameey buu yidhi cibaadad soon afur istaag seexo ayb saa inuu yahay kaannahu qaala lahu waaba isagoo ku yidhi walaa yamnacka ishtigaaluka bixuquuqi man dukira an tudayica xaqa alcibaadati wa tatruka almanduuba jumlatan ayb walaakin ijmac baynahumaa jamci wa kulmi baabu fadli man tacaara min alleyli fasallaa baabu bayaani fadli man qof fadligii caddayntiisiibuu u baab yahay tacaara degay soo toosay min alleyli habeenkii soo toosay fasallaa tukaday qaala xadaanaa sadaqatu bnu lfadl huwa sadaqatu bnu lfadl almarwasi iqatu akhraja lahu albukhaariyu qaala akhbarana alwaliid huwa alwaliid bnu muslim can alawsaaciyi qaala xadaanii cumayru bnu haani qaala xadaanii junaadة bnu abi umayata qaala xadaanii cubaadaةu bnu saamit can الnabiyi salى اllahu عalيh ali wasalama qaal man tacaara min alleyli qofkii soo toosa habeenkii yani qofkii habeenkii soo tooso tacaara bimuhmalati waraaءi mushadadaةi qaala fi muxkam fi lmuxkim tacaara tacaara الظaliimu ay saaxa goraygii ayaa qaymiyey watacaaru aydan asahar soo jeedkana waa la yidhaha watamadi wataqallub gedgedow calal firaash lagu gedgedooma leyla wa qaala taclab ikhtulifa fii tacaara faqiila intabaha qofkii soo tooso waqiila takallama waqiila calima waqiila tamaaa waana yani taaho wa qaala alakharu altacaaru alyaqdatu weeyaan maca sawtin yani qofkoo soo jeed iyo cod isla socdo markaa qofka habeenkii salaatuleylka u soo kaco waxbuu akrina dabcan ayb man tacaara min alleyli qofkii habeenkii soo tooso faqaala yidhaahdo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir alxamdu lilaahi wasubxaana allah towxiidkii baa la sheegay towxiidka kadibna ilaahay baa la ammaanay xamdi iyo tasbiix allah lagu ammaanay ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa xamdiga iyo tasbiixdu badanaa waa la ysraaciyaa subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi walxamdu lilaah waa la ysraaciyaa tasbiix iyo taxmiid maxaa la ysu raaciyaa tasbiixduna ceeboo dhan iyo nuqsaanoo dhan tilmaan kasta oo nuqsaan keenayso ayaa ilaahay looga hufaa taxmiidduna waa maxay tilmaan kastoo ammaan ayaa ilaahay loogu sugaa sifaatka allana marka sifaat hubuutiya iyo sifaat salbiya sifaat marka ilaahay loo sugaayo oo kamaal ah taas xamdi baa ka waajiba sifaat salbiya oo iyadu ilaahay laga hufo waa waxa dadka ay ilaahay ku sifeeyaan oo ambiyada ilaahay aan laga qaadanin kuwaas marka in ilaahay laga fogeeyo markaad subxaana allah aa leedahay ilaahuw ceeb waa kaa fogeeyey alxamdu lilah markaad leedahayna ilaahuw tilmaamahaaga wanaagsan oo dhan baad ku ammaanan tahay hadaad marka marka lagu leeyahy dikrigan subxaan allahi wabixamdihi ajarkaasaa lagu helaayo waasaa iyo waasaa marka lagu leeyahay macnahaasaa ku jira towxiid ulasmaa oo sifaadoo dhan ayaa asal meeshaas u ah marka dikriga haddii macnihiisa la fahmaayo saas lagu akriya macno weyn buu samaynay qofka haddaanu laakiin fahamsanayn waxaa laga yaabaa isagoo ilaahay tilmanuqsaan nuqsaan ku samaynayo xumaan ama ceeb aan ka hufaynin ama kamaalkiisii aan u sugaynin haddana maantana inuu ku wardinayo subxaan allah bixamdi ayb alxamdu lilah wasubxaana allah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar towxiidka iyo takbiirtana waa laysku xujiyaa maxaa yeelay towxiidka wuxuu keenayaa cibaado cibaadoo dhan in ilaahay loo sugo sayid allah ah annagana maxaan nahay marka addoommo xaq loogu leeyahay inay wax caabudaan oo alle ay caabudaanaan nahay kibir yaa iskale allaha iskale oo takbiirtiina marka allahu akbar markaa leedahayna kibir oo dhan baa wuxuu ilaahay ka soo haray yaad ka qaaday allah allah subxaana wa tacaala unbaa u sugtay takbiirtii iyo marka walidaalika gaalada maxaa ku xambaaray ama mushrikiinta inay towxiidka diidaan kibir inahum kaanuu ida qiila lahum laa ilaaha illa allahu yastakbiruun wayaquuluuna aina lataarikuu aalihatina lishaacirin majnuun haddii la yidhaha laa ilaha illa allahu dhaha waa isla weynaayeen oo waxay dhahayeen ilaahyadeenna maan uga tegaynaa macbuudyadeenni miyaan uga tegaynaa nin gabyaa ahoo waalan warkiisa kibir qofku marka hadduu ilaahay keyrkiis caabudo kibir baa ku jira kibirna waxaa weeyaan marka waa wixii ibliis jundi ibliis uga mid noqonaa kibirkaas maxaa yeele isagaa kibrey labadaana marka macnahaasaa ku jira tasbiixda iyo takbiirtana mararka qaar mar allaala markii laga hoobanayo dalcad subxaana allah baa la sunneeyaa markii dalcad la koraayana allahu akbar baa la sunneeyaa tanna waxaa weeyaan xaaladihii baa laysku soo beegay adigii markaad kor noqonaysood kor u sii socoto kibiryow ku gelin marka ilaahaa kibir iskale allaahu akbar allaahu akbar haay markaad hoobanaysana sufuul iyo nuqsaan iyo ceeb ilaahay ka dheeray adiga waa kaasa hoos baa usii socota haddaad wax tahay ma hoos baa usii soco lahayd waxba ma tiid laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ma hooseeya isaga oo sarreeya macaanidaas marka ibnu teymiya ibnulqayim iyo aad u sheegaan walaa xawla walaa quwata ilaa billah laa xawla walaa quwata ilaa billah maxay tahay iyaduna marka waa kelimatu isticaanati kelimad isticaana kelimad ilaahay kaalmo lagu warsado walidaalika marka axwaasha adiga aad kaalmo rabtoo dhan laa xawla walaa quwata ilaa billah waa la sunneeya inay tii masalan marka waxaa weeyaan xaaladaha marka isticaana haddaan la joogin markaa xaaladeedana laa xawla walaa quwata illa billah hala imaani ninki hebelaa waa dhintay baa layidhi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun taasaa marka ay fiican tahay xaalad marka waxaa lagu sheegay dhib badan markaasaa la yidhi dadkii waktigaasaa soo maray meeshaan cadow baad joogo dadkiibuu hufka dhigaya laa xawla walaa quwata ilaa billaah waa kelimatu isticaanati waa kelimo ilaahay lagu kaalmaysto xeelad iyo quwo oo dhan beri baad ka yaa iskaga dhigtay waa ka tagtay ilaahay baa uga tagtay walidaalika laa xawla walaa quwata ilaa billah khiraas weeyaan jannada tallaal qofku hadduu laa xawla walaa quwata ilaa billah uu badiyo jannada laana looga tallaalaa geedaa loogu tallaalaa jannada kulamaa uu laa xawla walaa quwata ilaa billah uu yidhaahda marka adkaarta in lagu dadaalo macnaheedana la fahmo weyaan kutubta marka adkaarta ka warramaysa laa siyamaa kitaabu ladkaar lilimaam nawowi in marka xoog la saaro si fiican loo qofku dhallinyarada u daalacdaan sharaxiisa fiirfiirshaan ama waabilu sayibka ibnulqayim iyo muhimu maxaa yeeley cilmi bilaa ruuxa waxba mataraayo cilmigu haddii ruux la-aan uu yahay qaleyl unbaa haddii laga sii qaado iyo kibir laga qaado cilmigii waxba kuu tari maayo oo ibnu sacuud wuxuu dhihi jiray kafaa bilcilmi khashyatan cabsida allah marka cilmi ku filan cabsida allah cilmi ku filan imaam axmed wuxuu dhihi jiray macruuf ilkarkhi oo dadkii cibaadada badnaa zuhaadda ka mid ahaa markii loo sheego oo la yidhaha macruuf iyo loo sheego wuxuu dhihi jiray cilmiga aan baranayno ma wax kalean ku rabnaa macruuf iyo oo kale inaan ku gaarnaan rabnaayuu dhihi jiray marka culimmadii hore selafku waxay jamciyeen iyaga zuhdi iyo iyo waxay jamciyeen iyo iyo cilmi zuhdigana macnihiisu ma ahan taqashuf qofka inuu nolosha taqashuf ka dhiga iyo ma aha zuhdiga kow waxaa ugu horeeya aklulxalaal qofka horta xalaal ha cuno haddaad doonta iska dhereg laakiin xalaal ka dhereg bal horta ka bacdi marka waxaa usoo jeesataa haddana inaad waajibaadkii gudato wixii nafaqaad lagugu lahaa waxyaaba inta haddaad samaysa marka waxaa weeyaan zuhdiga kaas u ah ninkii xaaraanta ka zaahido oo xalaasha uu qabsado waa ninkaasaa fiican maanta xaaraantiia tirada ka badan xalaashii marka waxaa weye ninkii xaaraantaa tirada badan uu heli kara inta iska dhaafo in yaroo ku gaabsada marka xalaala ninka isagaabaa liibaana marka daa'iman qofku wuxuu u baahan yahay kutubtaas zuhdiga inuu akhristo oo weliba selafka kitaabu zuhdi liwakiic bni اljaraax iyo kale kitaabu zuhdi lilimaami tirmidi jaamicu tirmidiga jumlo fara badan oo ku dhigay kutubta adkaarta la akriyo qofku uu isku miisaanaa alla haddii cilmiga keliya aada u baxdo oo maanta dhan mas'alo un aada gawda ku hayso xoogaa marka waxaa kaa tegaayo qalbi jilaaca iyo waxyaabahaas dhanaa sii yaraanay marka taar saacatan wa saacatan qofku inuu ku dhex jiro yani waxyaabahaas uma qaala waxauu yidhi allaahuma qfir lii ilaahu idhaaf ou yidhaahdo ow dacaa ama ducaysto ustujiiba waa la ajiibaa fain tawada'a hadduu weyse qaato qubilat salaatuhu salaadiisa waa la aqbalay qubilat salaatuhu salaadiisa waa la aqbalay ya fain tawadaa qubilat salaatuhu darxun fain tawadaa hadduu weyse qaato wasallaa uu tukado qubilat salaatuhu salaadiisa marka qofkii habeenkii soo tooso ee tukado ajriga uu leeyahay qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana leyt can yuunus can ibni shihaab qaala akhbaranii lhaytam bnu abi sinaan anahu samica abaa hurayrata radia allaahu canhu wahuwa yaqsusu abuu hureyre isaga oo wacdinayo fii qasasihi wacdigiisa dhexdiisa wahuwa yadkuru rasuula allahi sal l slam nebigana uu sheegayo waxa uu yidhi ina akhan lakum walaal idinka idiin sugnaaday yaa jiro laa yaquulu aan dhehaynin arafata afxumo yani rafad iyo warxumo aan aqoonin oon dhehaynin yacni bidaalika cabdallah bni rawaaxa ayuu u jeedaa hadalkiisa marka waa maxay wafiinaa rasuulu llahi yatluu kitaabahu ida nshaqa macruufun min alfajri saaticu araana alhudaa bacda alcamaa faquluubuna bihi muuqinaatun anamaa qaala waaqicu yabiitu yujaafii janbahu can firaashihi ida istafqalat bilmushrikiina almadaajicu wuxuu yidhi wafiinaa rasuulullahi dhexdeenna rasuulkii allah ah yatluu kitaabahum ilaahay kitaabkiisa akhrinayo isagoo alla kitaabkiisa akhrinayo idan shaqa markuu dilaaco macruufun mid la garanaayo oo min alfajri fajarka ah saadicun kaasoo marka saadicun kor noqonayo iftiinkiisu oo kor u baxayo marka nebigu wuxuu ku ammaanay waagu intuunan beriin ka hor inuu soo kaco u qur-aan akriyo araana alhudaa hanuunkiibuuna tusay bacda alcamaa'im dhal-aanka bacdi fa quluubunaa quluubteenna muuqinaatun weeyaan kuwa yaqiininaayo bihi isaga annamaa qaala waxay yaqiininayaan annamaa qaala waxa uu yidhi waaqicun inuu yahay mid dhacay yabiitu uu baryayaa yujaafii xaal uu fogeynayo janbahu dhinaciisa can firaashihi gogashiisa uu ka fogeynayo goormana idastafqalad markay cuslaysay almadaajicu makaanu jiifyada bilmushrikiina mushrikiintii ay ku cuslaatay idastafqalat almadaajicu makaanu jiifyadu markay cuslaadaan bilmushrikiina ay ku cuslaadaan mushrikiintii ay ku cuslaadaan taabacahu cuqaylun waqaala zubaydiyu ahbaranii zuhriyu can saciidin walacraj can abi hurayrata radia allaahu canhu marka hadalkii hore marka ina akhan lakum laa yaquulu rafad muxuu ku yimidna wuxuu yidhaahdeen waxay ku timid faa'idaة waqacat لcabdالlahi bni rawaaxata fii hadihi الأbyaati qisaة akhrajaha daara quطniyu min طariiqi salamata bni wahraan can cikrimata qaal kaana cabdالlahi bni rawaxata mudajacan cabdulaahi wuxuu ahaa mid jiifa ilaa janbi imra'atihi naagtiisa dhinaceedu jiifa faqaama ilaa jaariyatihi addoontiisiibuu u kacayuu aadi iyadiibuu markaa u tegay dabcan fadakara alqisata qisadiiba marka uu sheegay fii ru'yatiha iyaahu inay aragtay iyadii cala aljaariyati bay ku aragtay addoontii naag xor ah marka oo addoon laga aaday wajaxadahu daalika isagana marka waa ku diiday ayb wajahay wajaxduhu daalika waltimaasuhaa minhu waa ku diiday markaasii tiri akri qur-aan waayahay meesha waxaa ka soo baxaayo yani cinda salaf qofka junubka inuu xataa quraan qur-aan akhriyo caado ma ahayn agtooda ma aynan u badnayn afdal dabcan waxaa ah qofka junubka inuusan qur-aan akhrin alafdal saasa marka qur-aan akhri bay tiri marka qiraa'a samay bay tiri daadan marka u tegin oodan junub ahayn lianna aljunuba laa yaqra'u faqaala hadihi alabyaad isaguna marka abyaaddan buu u akriyey iyado marka walacalla inay qur-aan u mooday markaa ay iska dhaaftay markaasay waxay tidhi faqaalat aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey wakadabtu basarii argaygana waa beeniyey indhahaygaa beenay sheegeen fa aclama anabiyu sal l slam nbigu annabiya sala allahu calayh ali wasalam cabdullahi bn rawax nebigu waa ogeysiiye fadaxika nebiga waa qosla xataa badad nawaajiduhu ilaa goosdameydadiisii ay noqdeen marka in akhan lakum laa yaquulu rafad fiihi ana xasana ashicri maxmuudun ka xasani kalaam marka nebigu uu leeyahay nin walaalkiinaa jiro oon hadal xunba sheegaynin meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa gabaygu inuu hadal yahay hadalku kiisa wanaagsanna waa wanaagsan yahay kiisa xunna waa xun yahay gabayguna sidoo kale waay kiisa fiicanna waa fiican yahay kiisa xunna waa xun yahay qaala xadaanaa abu nucmaan qaala xadaanaa xamaad bnu zayd abu nucmaan marka waa abu maxamed bnu lfadl asaduusi can ayuuba can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma qaal ra-aytu calaa cahdi nabiyi sala allahu calayh ali wasalam waqtigii nebiga waxaan arkay kaana biyadii gacanteyda qidcata istabraqin gabal xariir ah oo adag sidii inay gacanteyda tahay fakaanii aniga oo laa uriidu aan doonaynin makaanan meel min aljannati jannada ka mida ilaa qaarad ilayhi way u duulaysa xaggiisa wara-aytu waxaan arkay kaana tnayni laba tayani inay ii yimaadeen araaddaa waxay dooneen an yadhaba bi ila naari naarta inay ila aadaan fatalaqaahumaa malakun ayaa la kulmay faqaala lam turac laguma argagixinin khalliyaa canhu iska daaya xadiidkan kitaabna soo marayfaqasat xafsatu cala nabiyi sal l slam xafsa nabigay u sheegtay sala allahu calayh ali wasalam ixdaa ru'yaaya labadeedii ru'ya mid ka mida faqaala nabiyu sal l slam nicma arajulu cabdullaahi nin baa nicmo lahaaday cabdullaahi almaqsuusu bilmadxi cabdullaahi weeyaan low kaana yusallii min alleyl hadduu habeenkii wax ka tukan lahaa fakaana cabdullaahi radia allaahu canhu cabdullaahi wuxuu ahaa yusallii min alleyli habeenkii inuu ka tukanayay ayb markaa salaatuleylkii marka habeenka tukashadiisa ee fadliga ay leedahay ayb wa kaanuu waxay waxay ahaayeen laa yazaaluuna inaysan ka zuulaynin yaqusuuna inay qisaynayaan cala nabiy sal l slam nebiga korkiisa alru'ya ru'yada annahaa fi leylati saabicati annahaa leylatulqadriga fi leylati saabicati inay tahay habeenka toddobaad min alcashri alawaakhiri tobanka dambena ka mida habeenka toddobaad oo tobanka dambe ka mida faqaala nabiyu sal l salam araa ru'yaakum waxaan arkaa ru'yadiina qad tawaada'ad inay iswaafaqday fi alcashri alawaakhiri ay isku waafaqday faman kaana mutaxariyan qofkii ah qofkii ahaaday inuu dadaalayo falyataxaraha ha dadaalo min alcashri alawaakhiri tobanka dambe xaggooda ha ku dadaalo wabilahi towfiiq sal l slam